إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah nin dhallinyaro ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay laba qof oo waalidiintiisa ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale ku celiyey inuusan etoobiya u diidanayn badda soomaaliya dowladda federaalka ayaa qaramada midoobay u gudbisay cabasho ku aadan ciidamada etoobiya ee ka soo tallaabay xuduud beenaadka dowladda maraykanka ayaa etoobiya kula talisay inay hab diblomaasiyadeed ku xalliso arrinta badda soomaaliya magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay xukunno isugu jira xadusino iyo sariqo waxaa degmada kaxda ee magaalada muqdisho maanta ka dhacay isku soo bax looga soo horjeedo dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa sheegtay inay doonayso in shidaalka soomaaliya ay ka faa'iidaystaan dalal badan oo afrikaan ah iyadoo muujisay inuu xaraash yahay shidaalka dhakhtar ku dhaqan gobolada waqooyi ayaa sheegay in boqolkiiba konton daawada laga isticmaalo goboladaas ay tahay mid been abuura xukun dil ah oo lagu fuliyo askari ka tirsan ciidamo taabacsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay fagaare ku yaala walaayada islaamiga ah ee galgaduud walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa ceelbiyood ka qoday deegaanka biyoneef ee gobolkaas etoobiya ayaa qaybo ka mid ah xuduud beenaadka ka samaysay dhaqdhaqaaqyo ay ku muujinayso inay xiriirka u jirtay dowladda federaalka lana tacaamulayso maamul goboleedyada
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran nin dhallinyaro ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay laba qof oo waalidiintiisa ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader nin dhallinyaraha ayaa magaalada muqdisho habeenkii xalay ka geystay dil argagax leh kadib markii uu nafta dhaafiyey hooyadiis iyo abtigiisa dilkan ayaa ka dhacay guri ku yaala xaafadda warlaliska oo ka tirsan degmada daynila sidaan xogta ku heleyno ninkan ayaa la sheegay inuu ahaa mid maskaxda looga jira waxaana uu dilka hooyadiisi abtigiis u adeegsaday mindi sida ay sheegayaan dad gobjoogayaal ah dhacdadan ayaa hadalhayn ballaaran ka dhex dhalisay guud ahaan dadka xaafadda waxayna sheegay inay aada uga naxeen xalaatoor wiil oo baarkanoo ah wuxuu ku dilay inta hooyadiis iyo abtigiis aniga xala maqrib markaa salaa soo dukanaa noola sheegay aniga iyo ciyaalka xaafadda waa soo baxnay intaa maanay qolka asi mar qolka guduhu ku jiro wejiifow aniga waa soo galnay maamada barsatii taalay odaygana meelahan camal ah tuulada ugu dhiftay laba meel dad oo wiil baa wuxuu dilay laba qofood oo waalid u ah hooyadii iyo abtigiisa oo ay meel isla joogeen marka aniga qaraabadan kamid ah inkastoo dhacdada markay dhacaysa aan goobjoog ahayn haddana dhacdadaas darteeda u imaanay marka inaa la walaal raajo Un.
magaalada muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay kusoo badanayay dilalka noocan ah sidoo kale dhowaanay ahayd markii uu nin dhallinyaro ah uu hooyadiisa ku dilay magaalada wajeer ee dhulka soomaaliyeed ay xooga ku haysto dowladda kenya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale ku celiyey inuusan etoobiya u diidanayn badda soomaaliya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali xasan sheekh maxamuud oo ah hogaamiyaha dowladda federaalk ayaa mar kale meel madal ah ka jeediyay hadal uu ku beerlaxowsanayo ra-iisul wasaaraha etoobiya uguna muujinayo inuu ixtiraam weyn u hayo rabitaankiisa ku aadan badda soomaaliya xasan waxa uu cod dheer ku sheegay inuusan kasoo horjeedin in etoobiya qaadato badda soomaaliya balse uu su-aal ka qabo sida ay kusoo gaarayso iskuma haysano annaga iyo etoobiya etoobiya inay badda gaarto iskuma haysano dagaal naga dhexeeya annaga etoobiya oo soomaaliya etoobiya ay bad u diidan tahay ma aha waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda kusoo gaaray mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer etoobiya wax broblema oon ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada mucaamilno wixii dee kalsooni iyo issii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag wanaag wanaag unbuu sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta soomaaliya intaas ayay diyaar ula tahay waxa uu adkeeyey hadalkiisii hore ee ahaa inuu munaasab u arkin in muuse biix uu itoobiya u saxiixo badda soomaaliya balse itoobiya ay bad heli karto iyadoo soo weydiisatay dowladda federaalka iyo xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu baaq u diray beesha caalamka isagoo codsaday in mowqifkiisa ku aadan in itoobiya ay hesho qaybo ka mid a badda soomaaliya itoobiya ayaa toddobaadyada soo aadan doonaysa inay heshiis rasmi ah u bedesho islamarkaana dhaqangeliso is-afgaradkii ay ka seexatay muuse biixi si ay u saldhigato badda soomaaliya dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha itoobiyaanka ayaa aada u hadalhaya badda soomaaliya iyagoo samaystay sawiro mala awaal ah oo ay kasoo muuqanayaan itoobiyaan badda ku sugan xeebaha soomaaliya dowladda federaalka ah ayaa qaramada midoobay u gudbisay cabasho ku aadan ciidamada ethoobiya ee kasoo tallaabay xuduud beenaadka sakariya cumar ayaa ka waramaya
safiirka dowladda federaalka u fadhiya qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey ciidamada itoobiya inay si sharci darro ah kusoo galeen xuduud beenaadka taas oo keentay inay israsaaseeyaan ciidamada soomaalida iyo dadka deegaanadaasi soomaaliya waxa ay xaqiijinaysaa sida ay uga go-an tahay inay ixtiraamto mabaadi'da ku xusan cahdiga qaramada midoobay iyo daris wanaagga ayuu abuukar cismaan uu sheegay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka safiirka dowladda federaalk ee u n-ka ayaa sheegay in itoobiya ay ka filayaan inay ixtiraamto daris wanaagga labada dal isagoona sheegay in dowladda federaalk wax weliba oo wanaagsan ay u samaysay itoobiya haddana ay arkayaan iyadoo si xun ula dhaqmaysa oo aanan ixtiraamaynin abuukar baalle wuxuu sheegayaa in dowladda federaalk ay ku qasban tahay inay dib u dhigto bisha luuliya ilaa iyo setembar ka bixitaanka ciidamada howlgalka midooga afrika ee kumeelgaarka ah ee soomaaliya kumanaan askari oo etoobiyaan ah ayaa ku sugan waddanka kuwaas oo haysta magaalooyin badan etoobiya ayaana magaalooyinkaasi u aragta kuwa ay iyadu maamusho dowladda federaalkana aanay awood u lahayn inay ka saarto arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo madaxda etoobiya ay bilihii lasoo dhaafay aada ugu celcelinayeen inay dhaqan gelinayaan heshiisa ku-sheega badda soomaaliya loogu saxiixay ee ay la galeen muuse biixi dowladda maraykanka ayaa itoobiya kula talisay inay hab diblomaasiyadeed ku xaliso arrinta badda soomaaliya faahfaahinta qodobkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise kusimaha daljaraha maraykanka ee qaramada midoobay robert wood oo ka hadlayay cabasho xoogan ay dowladda federaalka ka muujinayso damaca itoobiya ee ku aadan badda soomaaliya taasoo ay adis ababa ku doonayso inay dhaqangeliso daljirahan oo daba socda hadalkii uu shalay jeediyey xasan sheekh ee ahaa inuu itoobiya bad u diidanayn lana jecel yahay khayr iyo wanaag ayaa xukuumadda abay axmed ugu baaqday inay hab diblomaasiyadeed u xalistaan arrimahooda iyagoo ka fogaanaya inay xog isticmaalaan hadalkuu xasan sheekh shalay jeediyey ee ahaa mid aad u jilcan oo u muuqday inay soo meeriyeen saxaafadda maraykanka ee xalane sida ay sheegayaan qaar ka mid ah xildhibaanada warkaas ayaa u muuqda mid lagu qancinayo itoobiya oo la doonayo inay xasan sheekh ka saxiixato badda islamarkaana buriso heshiiskii muuse biixi kusimaha daljiraha maraykanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in xukuumadda washington ay ka soo horjeedo isfahanwaaga ka dhex jira dowladda federaalka itoobiya cabdulaahi kulana oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa warkii aadka u dabacsanaa ee xasan sheekh ku tilmaamay mid caddeyn u ah in xasan sheekh uu taagan yahay inuu itoobiya ka iibiyo badda soomaaliya waxaa degmada kaxda ee magaalada muqdisho maanta ka dhacay isku soo bax looga soo horjeedo dowladda federaalka maxamed muuday axmed abuu muslim ayaa ka waramaya
isku soo baxan oo ay soo abaabuleen waxgaradka ayaa ka dhacay qaar ka mid ah waddooyinka degmada kaxda bulshada ayaa ka cabanaya falal amni daro ah oo ay soo kordhiyeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaan b s waxay sheegeen in ay ciidamadan kala kulmeen waxay sheegeen in ay ciidamadani kala kulmaan dhac iyo xadgudubyo ay u geystaan canshuurteenna dadka qaada ayaa na dila annaga canshuurtana laga qaadaa nalagu dila ma dhacayso mar dambo ma dhacayso canshuurna dhiibi mayno degmadaasna noo maanta waxay ka dambeeya nooga imaan karto amni daray noo keeneen waxay nagu bilaabatay wax badanay amni darradaan soo socota laakiin ayaamahan dambe annaga amni darro ma aan qabin xaafadda nabadgelyay ahayd ciidanaana lagu soo guray meel aan nabadgelye darro oolinaa ciidan la keenay waxaa layidhi nabaday sugayaan ummaddiiiy gabdhihiiay qashqashayaan waxaan u adkaysan karnana ma ahan mana ka indhaqarsanayno waxay noqotay xaafaddaani xaafad fawdo ah oo shiddo badan oo moobada lagu qaato oo taagtaag badan oo gabdhaha lagu faduuliyo oo aad iyo aad u shiddo badan bay noqotay waxay noqotay meel loo dacwoodo iyo meel loo sheego iyo qolalka warqabta midna toona xaafadaan lahayn ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho siiba degmooyinka daafaha ku yaala sida kaxda dowladda federaalka ayaa sheegtay inay doonayso in shidaalka soomaaliya ay ka faa'iidaystaan dalal badan oo afrikaan ah iyadoo muujisay inuu xaraash yahay shidaalka soomaaliya mahad cubayd ayaa ka waramaya
dowladda federaalka ayaa sheegtay inay qorsheynayso in afrikaan badan ay ka faa'iidaystaan shidaalka la doonayo in soomaaliya laga soo saaro wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed mucalin fiqi ayaa xilli uu ka hadlayay shir ay isugu yimaadeen wakiilo reer galbeed ah hogaamiyaal ka socday waxa loogu yeero bulshada bariga afrika iyo dad kale wuxuu sheegay in abaal weyn ay ku leeyihiin waddamada atimis qaybta ka ah sidaasi awgeedna dhallinyaradooda ay fursad weyn ka heli doonaan shidaalka la rabo in soomaaliya laga soo saaro
dalkii weyna hadduu east africa ku biiray oo resourcekii la sheegay oo tirada badnaa hadda laga hadlay baddaas dheer ooyalka soomaaliya ku jira oo aan rajaynayna sannado kooban gudaheed in loo soo shaqo tago dhallinyarada east africa oo dhan ay u soo shaqo tagaan soomaaliya waxaasoo dhan fursado ay dalkani haysto iyo dadkiisa ganacsiga iyo firfircoonida integration ku fiican intuba runtii waxay fursad fiican u siinayaan nooay u siina east africa waxaan culays noqon mayne waxaan noqon doonnaa faa'iido wax qiibo leh oo ku soo biiray ayaan noqon doonnaa dad badan ayaa qorshaha dowladda federaalka loogu biiriyey waxaa loogu yeero bulshada bariga afrika ku tilmaamay inay qeyb ka tahay qorshe la doonayo in afrikaanta deriska la ah soomaaliya si tartiib tartiib ah ula wareegaan ilaheeda dhaqaalaha oo ay baddu ka mid tahay gaar ahaan kuwa qaybta ka ah shisheeyaha soo duulay ee burundi kenya etoobiya uganda iyo kuwo kale hadalkan fiqi wuxuu sidoo kale ku soo aadayaa ayadoo xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka uu mar kale ku celiyey inay etoobiya bad siinayaan
dhakhtar ku sugan gobollada waqooyi ayaa sheegay in boqolkiiba konton daawada taalla gobolladaas ay tahay mid been abuur ah waxaa ka waramaya sakariya cumar tictor saadaq samatar oo waraysi siinayay warbaahinta ayaa sheegay in dawooyinka yaala deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ay boqolkiiba konton yihiin kuwa dhacay islamarkaana halis badan ku haya bulshada ku dhaqan deegaanadaasi wuxuuna sida uu tilmaamayo arrinkaasi u sababeeyey iyadoo dawooyinka lagu keediyo goobo aan munaasab ahayn iyo dawooyinka loo soo waarido deegaanada uu ka arrimiyo maamulkani oo tayadooda ay aada u hooseyso wuxuuna intaa kusii daray in dadka qaar ee ka ganacsada dawooyinka ay yihiin kuwo aan aqoon u lahayn waxa ay bulshada ka iibinayaan aad baan u qiirooda runtii oo weliba markaan aan tagay storageka meeshan ay ku keydiyaan dawooyinka ilma ilmaaba iga qubatay runtii oo marka runtii waan aad baan uga qiirooday dee waxaan ku arkay inayna inayna dee si wanaagsan dawadii loo keenina because eego waxaad fahamtaa eego ganacsigu iminka haddaad marya ka ganacsanaysid haddaad dawo ka ganacsanaysid isku mid dawadu waa wax wey la yidhaahdo af ingiriisi sensitive ganacsatada qaar baan arkay oo dee xakameyn badan baana jirinoo shalay nin hilib iibinayay mise maryo iibinayay baa isagna dawo soo dejinaya isagoona aqoon u lahayn marka dhibaatadu xaggaasay ka jirtaa runtii waddanka soomaaliya ayaa waxa uu noqday goob loo soo waarido dawooyinka iyo raashiinka dhacay iyadoo ay xusid mudan tahay in arrinkaasi ay kaalin weyn ka qaadanayso dowladda federaalka iyo maamulada uu shisheeyaha ka hergeliyey waddanka waxaa intaa dheer in dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheikh ay dowladda kenya heshiis kula gashay inay ka iibiso khayraadka kalluunka ee ku jira badda soomaaliya iyadoo taa baddelkeeda dalka soo gelisay dooriyaha qaadka oo dhibaato ba-an ku haya bulshada soomaalida xukun dil ah oo lagu fuliyey askari ka tirsan askar taabacsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay fagaare ku yaala walaayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdisamed cabdulaahi
maalintii shalay waxaa maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ay fulisay xukun dil ah kaasi oo lagu fuliyey nin ka tirsanaa macawiisleyda goob fagaara ah ayaa waxaa la keenay nin lagu magacaabo cabdi xirsi cali kaasi oo ku magacdheer daanyerow ninkan wuxuu ka tirsanaa maleeshiyaadka macawiisleeda ee ku daaban ciidanka dowladda federaalka ninkan waxaa lagu soo eedeeyey waxaa ka waramaya mid ka mid ah garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xukunkiisa ku dhawaaqayay cabdi xersi cali oo loo yaqaano daanyerow oo labaatan iyo afar sano jir ah asagoo lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayay ciidamada murtadiinta gaar ahaan macawiisleyda gurceel asagoo ku biiray wuxuuna ka mid ahaa muddo saddex bilood ah mushaarka loo ballan qaaday bishiiba waa konton dollar murtadka uu la shaqaynayay daahir xoorey taliyaha ciidanka macawiisleyda gurceel asagoo dhuumashaal ku jiro ayaana la soo qabtay intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cabdi xersi cali wuxuuna ku jawaabay sida tan anigoo ah cabdi xersi cali oo labaatan iyo afar sano jir ah waxaan ka jawaabayaa waxa laigu soo eedeeyey waxaana ugu jawaabayaa sida tan waxaan ka tegay dac waxaana ii yeedhay daahir xoorey oo taliyaha macawiisleyda gurceel ah oon qaraaba nahay wuxuuna i dhahay baabuur ayaan kuu soo dira ii imow waayahay ayaan dhahay inta uusan baabuur ii soo dirin ayaa waxaan helay baabuur gurceel u socda gurceel ayaan tegey waxaa ii yimid daahir xorey wuxuuna igu yidhi ila shaqee waana ka aqbalay waana saddex bilood uu ka tirsanaa maleeshiyaadka macawiisleeda kadib waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ku dhuumaaleysanaya qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah garsooraha ayaa markan soo jeedinaya xukunka ninkan uu muteystay iyo waxyaabaha loo cuskaday maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwada eedaysanaha iyo jawaabtii uu ka bixiyey cabdi xersi cali oo ahayd mid qiraal ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas unu bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaas uu ku dhacay mid gaalnimo ah oo ridnimo ah waxayna maxkamaddu ka soo saartay xukun soo socda xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdi xersi cali xukun xaduriddo oo dil ah labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma adaalimiin laba qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaariy saddex qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaa ahayibu zaani wannafsu binnafsi wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca muttafaqun calayhi wa bilaahi towfiiq haddana tanfiidkii la gudogelayaa asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
dadka la shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa ugaarsada sirdoonka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo markii ay xogtooda keenaanna ay gacanta kusoo dhigaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadibna waxaa la horgeeyaa maxaakiimta wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo ku fuliya hadba xukunka ay muteysteen walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa ceelbiyood ka qoday deegaanka biyoneef ee walaayadaas warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxad cubayd ceelbiyoodkan ay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ka hirgelisay deegaanka biyoneef oo ka tirsan gobolka hiiraan munaasabadii lagu furayey ceelka laga qoday deegaanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada hiiraan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi wuxuuna dareensiiyey nimcada uu allaah ugu deeqay intaa kadib waxaan rabaa reer biyoneef inaan xasuusiyo inta ay ka sheekeeyeen ee dhib ahaa maanta ilaahay tabaaraka watacala wuxuu idiin qadaray ceelka aa aragteen ee quraxda badan ee xaqiiqatan aanan arag aniga meel uu ku yeelay indhahayga aanan saarin quraxda iyo haykalka loo dhisay iyo sida loo naashnaashay ee nin walboo arko intaadan biyihiisa gaarin ay ku deeqayso aragtidiisa ay ku deeqayso wallah tabaaraka wa tacala idinku manaystay waxaa iidan xusid mudan biyo waawa isla biyo laakiin biyaha dhadhankooda haddana iyo macaanta ay qabaano xaqiiqatan haddii lagu shubo caagag la dhihi karo waa maysaxa oo rabbaani ajaakum allahu khayr sidoo kale dadkii munaasabadda kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan nabadoon mucalim yuusuf mucalim cabdi muuse bacda xamdilaahi haddee waxaan u joognaa bnf nimcada ilaahay haddii lagu shukriyey ilaahay subxaana wa tacaala waa ziyaadinaa almaa'u khayrun min alfi kanzin ayaa ku qoran boorka soomaalidana waxay tidhaahdaa nafta biyo nolosha caano ceelka waxaa ku nool wax walba oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo makhluuqaadkiisa noocyadiisa kala duwan yacqil iyo maalaa yacqil ayaa ku nool marka nimcadaasi insha allahu tacaala in badan waa laga shukriyey marka reerka guud ahaan ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaasi allah u ziyaadiyo ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dardaaran dhaxalgal ah u soo jeediyey bulshada isagoo hadalkiisa duco ku soo gebagabeeyey waxaan karaamo ku yeelanaynaa oo aan ku hormaraynaa oo magaceenna ku waarayaa ilaahayna isagoo noogolo raalli aan ugu tegi doonnaa difaaca diinteenna u adeegidda iyo u khidmaynta diinta nebi maxmed uu inoola yimid calayhi salaatu wasalaam intaana waa iga furrin walaalaha aan u gudbinayo aad baad u mahadsantihiin ceelkaa meesha ka qodan galabta wixii ka dambeeya biyihiisa dee waa cabnayba ma ogtahay waa furan yahay waxaan leenahay ilaahu biyihiisa ka dhig biyo daawo ah ilaahay biyihiisa biyo daawo ha ka dhigo kuwa dadka u roon allah ha ka dhigo kuwa duunyada u roon allah ha ka dhigo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo oon ilaahay asaga loogu caasin allah nooga dhigo ilaahay idinkii kuwa aan gurinoo yaran allah nooga dhigo kuwa macaanadoo barakaysan allah nooga dhigo dad iyo duunyaba kuwii anfaca allah nooga dhigo wajazaakum allahu khayran deegaano kala duwan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayay horay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu hirgelisay ceelbiyoodyo kan la mid ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ethoobiya ayaa qaybo ka mid ah xuduud beenaadka ka sameysay dhaqdhaaqyo ay ku muujinayso inay xiriirka u jirtay dowladda federaalka ah lana tacaamulayso maamul goboleedyada ciidamo etoobiyaan ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayey iyagoo ku meereysanaya qaar ka mid a deegaanada dhaxa xuduud beenaadka kadib markii ay dowladda federaalka ah ku celisay inay ka maaranto ciidanka etoobiya ciidankan ayaa qalqal ku abuuray degmooyin ka dhaca dhanka xuduud beenaadka sida balanballe waxaana ay halkaa kulamo kula qaateen saraakiil ka tirsan maamulka galmudug iyo odayaal taabacsan waxay dowladda federaalka tuseen inaysan dalka xukumin cidda sida rasmiga ah ay maamuladu uga amar qaataanna ay tahay xukuumadda adisababa saraakiisha etoobiyaanka ah ayaa isi soo sawiray ayagoo goosdambeedka ka qoslaya kuna deganaya xasan sheekh sidoo kale ciidamo etoobiyaan ah oo aagga doolow gaaray ayaa iyaguna la kulmay maamul halkaas ugu magacaaban jubbaland iyo odayaal qabqablayaal ah falanqeeyaasha ayaa aaminsan in etoobiya tallaabadan ay ku muujinayso inaysan waxba uga baahnayn dowladda federaalka marba haddii ay iska maamulanayso maamul goboleedyada etoobiyaanka ayaa deegaanada qaar dib uga laabtay kadib markii ay sameeyeen dhoolatus ay ku caragelinayeen dowladda federaalka taliska ciidamada xabashida ethoobiya ayaa bogga ay ku leeyihiin facebooka ku shaaciyey inay la soo kulmeen odayaal iyo saraakiil taliyaha guud ee ciidamada difaaca dalka kenya katashow habatamo ayaa sheegay in hadafka ciidanka etoobiya uu yahay inay dalka ka difaacaan cadow kasta oo gudaha iyo dibadda ah maamul goboleedyada oo lagu tilmaamo wakiilka rasmiga ah ee etoobiya ayaa iyaguna ilaa hadda aan ka hadal dareenkooda ku aadan heshiis baanaadkii uu etoobiya u saxeexay muuse biixi taa beddelkeedana waxay caburiyeen in bulshada ku nool deegaanada ay haystaan ay dhigaan dibadbaxyo warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa